waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
horta arrintan afka qalaad impeachmentiga lagu yidhaahdo macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu inuu galo dembi dembigaas dastuurka maraykanka ay ku qoran tahay waxaa u horeeya waxaa afka ingiriiska treason la yidhaahdo oo treason la dhaho ah khiyaano qaran waxaa ku xiga bribery oo ah laaluush iyo dembiyo kale inuu galo saddexdaasaa horta constitutionka ku qoran khiyaamo qaran laaluush iyo maaragtay iyo iyo wixii kale oo dembiyo waaweyna arrimaha haddii madaxweynaha lagu qabto isagoo faraha kula jira waa in xafiiska laga qaado xilka laga qaado marka qolyahan xisbiga dimuqraadiga oo iyagu hadda mucaaradka ah waxay ku haystaan madaxweynaha dembi ay leeyihin waa dembi weyn oo arrinkaasuu soo hoosgelaya dembigaasina xasan waxa weeye waddankan ukraine oo soviyedka ka tirsanaa saad og tahay maraykanka ay xidhiir leeyihiin dhinacna ruushka ayaa colaad ku haya oo gobolkii crimea oo ukraine iska lahayd ruushku annagaa lahaan jamhuuri wuu la go-ay marka meesha ay ka guntami lahaday waxa weeye dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin waddankan ukraine waa muhiim ruushiyuu dhinaca ku hayaa saaxiibo ayuu nala yahay mar walba waxaanu siinaa mucaawimo xagga hubka ah marka arrinta hadda lagu haysta waxa weeye afar boqol oo milyan oo dollar hub u dhigma ayaa sanadkii la siiyaa ukraine si ay ruushka iskaga ilaaliyaan waxaa la leeyahay trump afartii boqol ee milyan oo congressku saxiixay in la siiyo ukraine oo hubka ahaa weliba xasan waxaa fiican in hoosta laga xariiqo arrinka ugu muhiimsan wuxuu ahaa baa layidhi ukraine ayaa codsatay qoriga taangiga guba oo waxay dhaheen taangiyada ruushka hadday noo yimaadaan qori aanu ku dhufana ma hayno qorigaa noogu soo dara hubka waxaa la leeyahay markaa trump arrinkaas ayuu hakiyey markay ukraine dhaheen madaxweyne hubkii baan u baahan nahay afartan boqol ee milyan daynihiisu ahaa wuxuu yidhi hubka waan idiin soo daynayaa laakiin bishardi waxaa jira waddankaa aad joogtaan ee ukraine waddankiina kambeniga ugu weyn ee shiidaalka qoda ee brusma la yidhaahdo waxaa guddiga maamulo oo boorka ku jira ninka ila tartami doona madaxweynenimada ee joe biden la dhaho oo obama ku xigi jiray wiilkiisa hunter la dhahaa ka e ayaa ku jire musuq maasuq iyo bal arrinkaa inaad kiis ku furtaan baan rabaa halkaa way meesha dabka uu ka bilowday xasan marka qolada dimuqraadiyiinta waxay leeyihiin caawimo aanu siin lahayn waddankii aanu saaxiibka la ahayn ayuu trump hakiyey si uu arrin isaga personal benefit ahoo dan khaas isagao asuu uga helo oo ah in uu ceebeeyo ninka la tartami doona oo ciriiriga gelin doona doorashada soo soco halkaa way meesha ay ay arrinkii ka qaraxday weliba waxaa mudan waxaa xusid mudan xasan in la sheegay ninka isaga xagga qaanuunka u qaabilsan iyo sharciyada madaxweyne trump oo la yidhaahdo juliani waa taqaanaa ninkii muddada dheerka ahaa duqa magaalada new york ninkaasa cadaadis ku saaray xitaa uu isticmaalayay markii dambana telefoonkii baa la dhegeystay oo nin baa sheegay oo ninka wisil bilowa la leeyahay baa sheegay arrinku inuu saa u dhacay xataa waxay dimuqraadiyiintu soo bandhigeen safiirka maraykanka ee dalka ukraine fadhiya caasimada kiev gabadha maria la yidhaahdo inuu cadaadis badan saaray trump oonu laba tashanba maadaama ay arrinkaa aanay ka caawinaynin marka dembiga lagu haystaa waxa weeye waddan aan saaxiibnahay hubkii la siin lahaa ayaad hakisay si aad danahaaga khaaska uga faa'iidaysato tramo waa garta marka madaxweynaha iyo jamhuuriyiintu maxay arrintaa ku difaacayaan maxay leeyihiin iyagu
arrinkaa waxay ku difaacayaan waxay leeyihiin arrinkan madaxweynaha loogu talagalay black mail baa lagu samaynayaa waxay sheegeen inay uun qayb ka tahay qayb inay ka tahay eedayntii hore waxba lagu waayey madaxweynaha oo arrimaha ruushka la xidhiira oo ahayd ninkan inuu madaxweyne noqdo ruushka ayaa qayb ka qaatay oo emailadii gabadhii la tartamaysay hillary clinton u dhacay marka wuxuu leeyahay eedeyntii hore un bay la xidhiidhaa mooyaane nimankan dimuqraadiyiintu wax dembiya igu hayaan maaragtay ma jiro iyaguna markaa saasay isku difaacayaan waxay kaloo isku difaacayaan gabadh la taliya oo kelen la dhaho u hadlaysay trump iyo congre iyo qoladan republicanka waxay tiri qofka marka lasoo eedeeyo eedaysanaha waa in la keeno qofku eedeeyey waa in la keeno maxaa loo qarinayaa bay leedahay ninkan whistle blowerka oo laleeyahay isagaa sheekada qarxiyey ha la keeno annaguna waan ka garbaxaynaaye marka waxay leeyihin madaxweynuun baa la rabaa in magaciisa la dilo maaragtay arrin xilka looga qaado maaha waa garta xaggee bay marka caga dhigan doontaa xaggee ku dambeynaysaa imisay soo soconaysaa
hadda shalay markii ay dadka maraykanka loo jeediyey dacwada lagu haysto trump oo afartan iyo shan marka daqiiqa ahayd marka laisku daro su-aalihii iyo iyo dacwadii oo dhan xasan arinta oo maaragtay madaxa la isla geli doono oo ay adagtay in la kala baxo waxa weeye arrinkaa uu talaam sameeyey oo maaragtay uu ku dhaqaaqay oo damihiisa khaaska uu ku fushanayey oo qoladan dimuqraadiyiinta waxay leeyihiin lacagtii canshuuraha maraykanka laga qaadayay oo afartaa boqol ee malyan ahayd ayuu isagu rabaa inuu damihiisa u isticmaalo marka meesha laisku qabsan doono oo adkaanaysa waxa weeye marka constitutionka loo fiiriyo arrinkan uu sameeyey ma soo hoosgelayaa khiyaano qaran iyo laaluush marka qoladan dimuqraadiyiinta waxaa leeyihin wuu soo hoosgelayaa sababto ah waa abuse of power waa la aaminay awooddii lagu aaminay buu si xun u isticmaalayaa qolyahan congreskuna waxay leeyihiin xataa haddii waxyaalaha la sheegaya maba jiraan haddii la helo ma soo hoosgelayso khiyaano qaran iyo laaluush dhinaca ukraine iyaga laftooda way sheegeen in madaxweynaha ukraine ba wuxuu sheegay markuu codsadoodii madaxweyne arrintan miyaa hadda ka hor aadma sidanaa boliciga wadankeenu markaasuu talaam ku yidhi foreign boliciganaga dhan markaan samaynayno waa waa waa qayb ka mid a yani yani uu ka wada waa la joojin karaa cunaqabateynta waa la joojin karaa lacagta laydin siinayo haddii aynan noo baadhayn marka wuu dareemay madaxweynaha ukraine in in uu maaragtay arrinkan inuu sax yahay iyo in kale markii dambe la weydiiyey isagoo u n ta joogana uu ka gaabsado wuxuu yidhi arrinkani waxay la xidhiidhaa wadanka maraykanka dhexdiisa laakiin whistle blowerka wuxuu sheegay in madaxweynaha ukraine laftiisa uu yidhi oo oo lahayaa sababta telefoonkii oo qoraalaa lahaya inuu yidhi arrintani ma saxbaa markaasuu yihi haayo foreign policy anaga qayb bay ka tahay in madaxweynuhu hakin karo wixii deeqa ah dad labada xisbiba ka madax banaan oo culumta siyaasadda jaamacadaha ka dhiga waxay leeyihiin qolada dimuqraadiyiintu hadday rabaan in ay madaxweynaha dacwo kusoo ogaan markuu cusbaabaa fiicneyd in la helo hadda waktigii oo sii dhamaanay waxaa loo arkaya dadweyne waxay u arkayaan in la rabo doorashada in la wasakheeyo dimuqraadiguna waxay arrinkaa kaga jawaabeen arrin aan jirin de mar hore maanaan bilaabi karayn telefoonkan iyo arrimahana bishii julaay buu dhacayay marka doodaasay iyaguna jawaabtaasay ka bixiyeen arrinka
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali